haatan waa barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirc
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaa ka mid ah xabaashii marka lagu sii wado ninkii meydka ahaa ee herva waxaa laga war helay laxashkii amaba naxashkii lagu siday oo lasoo qaraacayo gudaha dadkii way naxeen haye waa la eegay waa lagu celiyey dhowr jeer markii garaacistii bilaabantay waxaa la yidhi meesha wax kalaa khaldan waa sheeko la yaable oo dhowaan ka dhacday magaalo ku taala dalka itoobiya taasoo bulshada halkaasi ku dhaqan iyo weliba dunidaba ka yaabisay kadib markii nin dadka deegaanka ka mid ah geeridiisa la shaaciyey islamarkaana wax yar uun ka hor inta aan la aasin la ogaaday inuu nool yahay qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii dhegaystay aad hore u taqaanay geela oo in badan soomaalidu ay sugaan tiro badan u tiriyeen islamarkaana ah xoolaha aadka loo jecel yahay ee ay soomaalidu dhaqato haddaba caawa waxaan idiin hayaa geel kale oo isagana sugaan loo tirinayo haddaba muxuu yahay geelaasi geelaasi waa xoolaha badda weyn maxalka malayga la dhahda ama kalluunka la yidhahda weeyaan bal kalluunkaasi ama malaygaasi iyo weliba sababta uu geela abwaankuula simay iyo weliba gabay uu tiriyey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan dabcan sidoo kale dhegaystayaal waxa aan barnaamijka intayn ku guda jirno ka madhnaan doonin qaybtii alabuurka iyo heesaaga waxaanaynu halkii kasii anbaqaadi doonaa waraysigii fanaanada farxiye axmed cadaawe ee farxiye fiska badbeey adi kuudiye kusaha soo dhigo agtayda kusaha soo dhigo agtayda aan ku bilownay dhegaystayaal maalmihii aynu soo dhaafnay waxaa si weyne bulshadu ay isula dhex maraysay sheeko ka dhacday deegaan ku yaalla bartamaha gobolka qoomiyadda oromada ee dalka etoobiya ay degaan sheekadan ayaa indhaha bulshada soo jiidatay kadib markii nin ka mida dadka deegaanka islamarkaana caan ahaa la shaaciyey geeridiisa iyadoo wax yar uun ka hor markii loo diyaariyo aaska amaba aan xabaasha la geynin la ogaaday inuu ninkaasi nool yahay haddaba dhegaystayaal sheekadaas iyo weliba sidaa u dhacday waxaa isha soo marisay islamarkaana inala wadaagaysaa sahra ciidla nuur cabdixakiin ow dhacdadani waxay ka dhacday deegaanka loo yaqaano sibosire oo ku yaala bartamaha gobolka oromada amaba dhulka oromada ee dalka etoobiya aha ee mar qura ayay dadkii deegaanku waxay ka war heleen rasaas laba jeer kor loo ridayo dhaqankaasina waxaa inta badan lagu yaqaanaa markay geeri dhacdo haye ee la doonayo dadka in la yidhaahdo aaska ha laga soo qayb galo oo geeridii qofka la xaqiijiyo laba xabadood baa kor loo ridaa marka dadka xabadaa maqlo oo dhan ama rasaastaa ee goobtay ka dhacday bay yimaadaan waa Waxaana la- is-afgarasha marka waa is-afgarasha marka la isla afgaranayo haa marka waxaa la xaqiiqsanayaa in meeshaa geeri ka dhacday marka ninka odayga xabad baaba loo rido geeridiis waa la shaaciyey geeridii markii la shaaciyey dadkii way yimaadeen waxay dhahdeen yaa dhintay Haye.
waxaa la yidhi ninkii odayga ahaa ee hirva ayaa dhintay oo deegaankan aada caan uga ahaa oo ka Waa.
mid ahaa dadka sibosire aadka looga yaqaano waan gartay ee, markaa dee waa la baroortay waa la ooyey ducadii iyo arrimihii baa la diyaariyey aaskii baa loo diyaargaroobay xabaashii baa la qoday Haya.
meydkii waa la maydhay sidii caadiga ahayd kafankii baa lagu riday laxashkii baa lagu riday xaggii xabaasha ayay intii rag ahayd usii wadaa dumarkii iyo caruurtii iyo dee ehelkii uu ka baxayna aad bay u barooranayaan gurigii bay ku sugayeen oo aan halkii bay ka ooyaya aada iyo aad haye kadib Marka- maxaa dhacay xabaashii marka lagu sii wado ninkii meydka ahaa ee herva waxaa laga war helay laxashkii amaba naxashkii lagu siday oo lasoo qaraacayo gudaha gowgowun baa la maqlay waa gudihii laga dha waa halkii meydka ku jiray ee ninkii loo waday ee aaska loo diyaariyey wax walba loo diyaariyo maa baalka dhaqdhaqaaq laga dareemay xabaashii baa ninkii lagu sii wadaa soo maaha haygu odhan waa isagii dadkii way naxeen haye waa la eegay waa lagu celiyey dhowr jeer markii garaacistii bilaabantay waxaa la yidhi meesha wax kalaa khaldan haye dareen baa galay dhulkaa la dhigay laxashkii waa la furay nin u adeera oo warbaahinta la hadlay wuxuu yidhi "Si- kor markanu uga furnay laxashkii eanu daboolkii ka qaadnay waxaanu aragnay ninkii oo u baahan in la caawiyo laga furfuro waxaan lagu xidhxidhay iyo kafankan waaba nool yahayba ninkii dhammaaya meydkiisa la sii siday aada iyo aad marka Haye.
cabdixakiinow dadkii aaska kasoo qayb galay way kala dareereen naxdin bay ku noqotay qof kastaa wuxuu kala garan waayey inuu riyoonayo iyo in waxaana run yihiin bay dadkii kala garan waayeen waan gartay de waa cajiib oo sahraay dee nolosha biniaadamka waynu naqaanaaye dee qofkii dhimashadiisa la shaaciyey ee rasaasta loo riday ee laysku yimi ee loo baroortay ee xabaashii loo diyaariyey oo haddana aayar u dhaqdhaqaaqay aad iyo aad marka Waayo.
dadkii waaba kala yaacayba raggii aaska kasoo qayb galay xabaasha qodayay Haye.
midba meel buu ka dhacay marka waxay noqotay in lagu soo noqdo oo layidhaha warbalaynu hubsanna dee wax kastaa dhici kara eh ninkii markaa inuu kaadinaya dib baa loo celiyay maxaa la Haa.
ogaaday markaa ninkii caadima u noolaaday nin markaa warbaahinta la hadlay oo etaana la yidhaahdo oo ninkan inuu dhintay la moodayay iminkana isagoo nool laga war helay adeero abaa yidhi een, waxaan u xaqiiqsanay ninkani inuu nool yahay Haye.
markan la maydhayay kafanka lagu ridayeyna ninkani uu uu koomo ku jiray haye Een, Cajiib.
markaa dib waxay noqotay ninkii dee dhakhtar iyo wax la geeyo oo laga soo qaado xabaashii dumarkii iyo dadkii meeshii ka barooranayeen hore usoo sheegnayna markii lagu wargeliyey ninkii oo nool in laxashkii lagu soo celiyey haye mar quro waxay isla bilaabeen dabaaldeg farxad mashxarad baroortii dhinaca kale u rogeen cajiib meeshii laga baroorinayay baa- ayaa dabaaldeg loo ayaa bedelay dabaaldeg noqotay waa ninkaas soo noolaadaa loo dabaaldegay aad iyo sahray aad haddaan si kale ku weydiiyo Mhm.
n waxay dabcan la isweydiin karaa ninka dee muddaada la diyaarinayay oo aaskiisaa la diyaariyay dadkaa loo sheegay xabaashi baa la qoday dadweynihii baa u diyaargaroobay in la aaso muddo intee leg baa u dhexaysay xilligan uu geeriyooday aaskiisa loo diyaargaroobay iyo markan dambe iyadoo la sii shido la ogaaday ninkii inuu nool yahay Ee, ninkan warbaahinta la hadleen kuu sheegaya ee adeerka u ahay wuxuu yidhi barqadii buu ninkani dhintay xilliganina waxay ahayd saddexdii iyo barhkii galabnimo markan laga war helay ninkii inuu nooliyey ee xabaasha lagu waday waxaa ka daran cabdixakiin oo xabaalaha inagu inta badan dee soomaali haddaynu nahay meel baa la qodaa deetna ciidaa lagu rigaa qofka inta meeshii xabaashii loo soo qodo qolyahan waxaa la sheegay warbaahintu sheegaysaa meesha in aada cagaar fara badan oo aada loo qurxiyo xabaasha oo haye aada loo cagaar iyo doog iyo caleemo iyo dhir iyo wax laga sii ma garanaysaa la diyaariyo marka meesha hawl dhan baa la galay ninkii waa soo noolaaday wuxuu yidhi adduunkan wax badan baa iigu hadha- hadhsane Haye.
xabaasha igu xijinin walaalay dejina buu yidhi aada iyo aad aan adduunka jooga haygeenin aakhiro geenin aakhir heestii baa ahayd ma hadlay markaa isagii talo oo wuu intii kadib bulshada wax hadlay weydiiyey ee, siday sheegayaan warbaahintu ninkii wuu hadlay ee, laakiin dee waad iska garan kartaa nin marka horena xanuun dartii intuu koomo u galay naftiiba inay ka baxday loo maleeyey Haye.
haddana ee, naxdin kale kusii dhacday markuu ka war helay iyadoo laxashka lagu sii sido Haye.
oo kafankii saaran yahay marka kole xaaladiisa caafimaad waxaa laleeyahay waxay u baahan tahay in aada loo daryeelo oo aada loo daweeyo laakiin ninkaasi een, waa badbaaday markan waa baaqday Mar Koley kale.
malagu dadka dayn maaye mar kaloo loo soo gacan qaadaba si kale ma garataa mar kale u dhigtay ha ninkaas mar kalaa loo marka dhigtay.
waa hagagdee sahraay waynu garanayo de ninkani saa u soo noolaa En dabcanna dee saa tilmaantay dee koomu ku jiray Ha, hee.
En in badan madaxan baa soo baxda waxaa la yidhaha bal ha la hubiyo dee dadka qaar baa yidhahda ha la Ha la maydberiyo.
bariyo ha la maydberiyo En, eh, hore deegaanka ma uga dhacday ama arrimahan oo kale hore ma loo arag Ee, cabdixakiinow ninkan adeerkii oo aan sidaan horeba u sheegnay warbaahinta la hadlay oo waraysi laga qaaday baa sheegay in ilaa lixdan qof uu aaskooda ka qayb galay weliba ninkaasi wuxuu yidhi waxaan ka mid ahay dadka waaweyn ee deegaanka mar kasta oo qof dhinto dadka meydka diyaariya ayuu ka mid yahay Waan- marka wuxuu yidhi "Ee, weli tanoo kale ma arag buu yidhi marka imika dadkii waxay walaac ka qabaan bile oo ay dhacday dad badan oo sidan oo kale ahaa oo aan nasiib u yeelanin inay iyadoon la aasin la ogaado iyagoo nool malaha la aasin marka waa walaac bini aadanku iska qabo laakiin tanoo kale deegaanka hore ugamay dhicin sida ay sheegayaan waa arrin kuwaas. si kale kuma garatid ee waxaa la yidhaahdaa ajal baa u laabnayd aada iyo aad waqtigiisuu sii berisiin doona intuu ilaahay u qoray aad iyo aad baan sahra kugu mahad celinaya adigaa mudan cabdixakiin
geelu waxa uu ka mid yahay xoolaha ay soomaalidu dhaqato gaar ahaana kuwooda loogu jecel yahay haddiiba aanu ahayn kooda ugu mudan waxaana sida xoolaha kale ay ka mid yihiin lo-da iyo adhiga oo alaaba geela loo tiriyaa suugaan kala duwan oo lagaga hadlaya manaafacaadkiisa islamarkaana lagu ammaanayo haddaba dhegaystayaala sida aynu horeba u soo xusnay ee suugaanta geela loo tiriyo haddii aynu hore u maqli jirnay caawa waxaan idii hayaa sheeko kale oo taasi ka duwan yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale waa abwaan ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana uu isagu kalluunka amaba malayga u yaqaana amaba ula baxay geela badda isagoo u tiriyey gabay uu kaga hadlaya manaafacaadkiisa arrintan oo dhalisay silsilada ay suugaanyahano kala duwan isu weydaarsadeen ee suugaana lagu kala ammaanayo geela iyo kalluunka ayaa aynu ugu horreynba aynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena caweyska washington ee toddobaadkan yaasiin madaale oo ka hadlaya gabaygaasi uu u tiriyo kalluunka waxaana ugu horreynba inoo sharaxi doonaa sida ay ku timi silsiladani een horta waa iska marka dhinac laga eego horta waa kaftan iyo xifaale cabdixakiinow waan gartay waxaa sara socoto dhe een ha waa iska kaftan weeyaanoo kolley dadkuna markay meelaha isugu yimaadaan asxaabta dadka akhyaarta hay sheeka wadaagtahay runtii way kaftamaan een kaftankan gabaygani waa kaftan waxaanu na dhex maray niman oo aad saaxiibanahay oo aan jecelahay oo la yidhahdo cali haybe oo reer burcaa haye marka muxuu ku saabsan yahay Ee.
kaftanku wuxuu ku saabsan yahay waxaan ku kaftan ninka cali haybe waa nin geel jiranimada iyo geela in la dhaqdo iyo khayraadka geela horta kalluunka iyo geelo labadaba waa khayraad ilaahay dhulkeena ku manaysin ma ogtahay aada iyo aad sababtana laakiin waa nin qadiyada geela aada u jecel oo geela inta ugu faraha badan lagu doodaa adi lafahantaada waxaanu haystii inaad dhinaca geela tahay adna waa geelaaga umaad wadataa miya amse wax kale anna caawa geelayga kalaan wataa oo markaa geel jira caadi aad adiguna tahay Ee, dabeetana caawa aniguna geelii badan wataa aniguna taa Haya, haya.
dabeetana si yara xifaalaynaynaa isagu wuxuu u doodayaa geela geelan Way.
aynu dhaqan jirnay weligeen beda ay ku faari jireen raggii hore gabayaaga ahaa oo somalida aadka u jecel reerka qaarkood dagaaladii ku dhex mari jireen ee la kala dhici jiray geerugay adiguna markaa geelan kaleed ku faanaysaa baddu muxuu yahay aniguna waxaa ku faaniya geel kaloo dunida aada uga qiimo badan oo weliba bulshooyinka horunba ee aada u fahmeyn inagu aada uma fahamsanin laakiin inaga lafteena ilahay nagu manaysto haddaynu ka faa'iidaysan lahayn aynu maanta bulshooyinka horumar ee aan qabo inaynu ka mid noqon lahayn oo bulshooyinka caalamka ugu dhaqaalaha badan aynu ka mid noqon lahayn iyo ilbaxnimooyinka wax walba lagaga dhido oo geelaasi wax xoolaha badda weera maxalka malayga la dhahda ama kalluunka la dhahda weeyaan oo kalluunkii baad tidhi waa geela baddo geeli baad barbar dhigtayba waa geelii badda weeyaan oo anigu waxaan qabaa xitaa inuu kaba qaalisiyay bahalka hadday faa'iidadiisu baynaan garan dadkana aqoon baanu lahayn laakiin haddaynu ka faa'iidaysan lahayn haye geel cabdixakiin waxyaaba fara badan buu kaga cajiisayoo dee geelan beriga jooga abaar baa kaa alaynaysa oo col baa kaa dhacayo waraabaa kaa cunaya oo baalku waa hawl badan yahayo waa la sahange waa waa loo sahan tegayaayo waa la rarayaayo meel fog baa laga soo waraabinaya waxaasoo hawl iyo dhib iyo keliyada baa loo maraya haye laakiin geelan badda jira geelan badda ku jira waa geela cajiibka ilaahay un ku dhaqay faa'iidadiisana la garanayo dee caalamka waa wada garanayo dadka eh, yacni inaga aqoonta badan le baalkan ka faa'idaysta baddaasuu kugu jira hawle kaaga bixi mayso raaxi maysid walaabaa ka celi maysid daaqiin maysid abaar kastaa xitaa hadday dhacdo haye waa jiraya isagu waa joogaya dee ha hawlka abaar baa ka dhacdan baad maqlaysaa dhulka eh, sare hawlka baadiyaha ee badda ka foga xoolaha inta badan lagu dhaqdo siiba geela dabeetana geelii baa riiqday baad odhanaysa ayaad maqlaysaa wixii abaarina soo maray oo dhanna dee abaar kalluuna naga leysin ma jirto abaar geela naga leysin mooyaane waan gartay marka isaga waxaad leedahay kan waxba ma saameynayana waa nimcadaha badda iskaga jirtaan hawl badanna u baahnayn waa nimcaa badda isaga jirta teeda kale dee ilbaxnimada lafteedu waxay sida lafteeda ku dhamaan dhulka xeebaha iyo magaalooyinka dhulka xeebaha ah oo inta ugu faraha badan le dad fara badan oo arkaan meelka kan cimilada aragtay meelo fara badan ay kulul yihiin aan lagu noolaan karin horta waxaan ku sheegay cabdixakiin oo ilbaxnimada dunida tan aynu ku noolahay gebigan waxay ka bilaabantay ima kasoo gatay dhulka xeebaha ah waan gartay oo xeebtii baad leedahay iyadaa muhiima biniaadamku- ha biniaadamku intaanay diyaarad iyo tareen iyo gaadhitoona hindiseen waxay hindiseen laash iyo way hindiseen iyo doon taas waxay caddaynaysaa ilbaxnimada in halkan kasoo jeeda iyo magaaleynta iyo dowladnimada iyo nidaamka iyo maamulkaba waan gartay bal markaa waa yahay gabay baad ka samaysay een, adiga dhinacaaga geelaaga badda ee aad kalluunka een, aad geela badda u bixisay islamarkaana muhiimadiisa aad sheegayso gabaygii markaa muxuu ku bilaabmaya haddaanu kaaga ku horreynay intaynaan u gelin kuwa kale iyo weliba gaar ahaan cali haybe wuxuu odhanayaa cabdixakiinow caliow abwaan buuxa iyo booni baa tahay imaansadana baraheeda iyo bilicda miisaanka ragga libinta loogama beetaadu boog male Waan- ha yeeshee waxyaabaha barhkood laysma baaldhigo ee xigmad iyo bayaan hore sidii baalqor lagu sheegay ama bogaga mahmaahda iyo buugga lagu qaydayn inay habari soo baashirto baana tiriyaaba marunbay bariqiis talagtala ka baydhaaye ka baydhaaye inkastoona baqas ka ahayn mararka qaar baabka badoonimana kugu sheegi karin barashadan lanidiya kamadhibxaankaad maraabuhabahaysaa murkadeeda baandhee aad baa loo buntiriyay soomaalida waxay ku maamaday inay habari- inay habari dhashay halima seegi weydo marka waxaad leedahay murtida baandhe naga hubi baad leedahay waxaad soo wadato ha ha ha Ay.
dabcan marka waxaan leeyahay ilbaxnimada ba ilbaxnimada baarkeedu waa barada xeebeed ee waa buda wax soo saarka iyo horumar baac iyo baayaca mushtarigay u tahay sayrad boobogaya qaran aan bad iyo xeeb lahayn waa barkomataale baroor faras lubayl iyo haddaad baatir geel dhaqata ama aad bustaanfalato ood baradho soo saarta nololaan baddaa weheshare laysku bixin waaye waxba beerka hawlana calow baarix iyo hawe baabili baabili hindu iyo greeg bersh iyo rooma budulkii faraacunada iyo britankii faris burtigoodu kama soo unkamin baniyo kaymaha iyo qooriga biyaa milix dalay dili ku gaadheen halkaasaa berdaha- berdaha dowladnimo loo barooday kumay beegsadeen meelo kale baarka haybada biladana kumay saanyireen baayir soo godola waxba beerka hawlana calow baarix iyo hawi haye waxba beerka hawlolin baarax iyo hawd marka waxba hawdka aniga ay faanin baad waxalaali leedahay wixii dunida ilbaxnimooyin ka soo jiray ilbaxnimo kasta iyo dowladnimo kasta iyo boqortooyo kasta dunida soo martay awoodda waxay shilka ku haysay ama ay kasoo samaysay oo kasoo farcantay ama ay xadaaradeeda iyo aqoonteeda ay taray dhulka xeebaha marka waxaad leedahay xeebtunbay waxaana ka soo bilaabmaane waxba beerka hawlolin baad leedahay baarax iyo hawd dabcan badaa Hay.
aylob iyo garacad iyo aradka boosaasan bandarada qaniimiga ah ee banada weyn dhaabtay waa baadiyaa nolosha taal biixiyaa lara ee budda daraka loo soo rariyo khayli bare weyn nasan kor iyo bariis iyo sabiib basta lagu raayo ama badar dawiya sooriyo bire lagu bandooqiyaaba haddii aanay baydhsaayid iyo buriin ku kaabaynin ama aanay biil iyo waxsiin abid la baaljoogin beledweyne cayn iyo nugaal amase baardheeri bulsha kuma nagaateen ashana baxarsooraha berbera iyo maydh iyo haddaan shaylac lagu beegin burco iyo hargeysana tiri kama bidhaameen waxba beerka ha u lulin calow baarax iyo haw ha waxaad leedahay intaasoo magaalaba midna mid- Waxaa midna may magaalooyin siraadmeen lagu oo guda- laguma noolaadeen haddaanay xeebiyo badi jirin haddaanay dhulka magaalooyinka aan sheegay haddaanay xeebaha ka jirin dhulxeebeedka ku yaala ee ganacsigu ku xidhan yahay ee ba- ee baac mushtarku kasoo dego hadda magaalooyinkan dhambe oogad oo dhan waxay noqon lahay barkomataal meel miyiya bay noqon lahay oo ugaa dhuldaaqdo marka halkay ka nool yihiinay ka dhiman laayeen waa xeebahaad leedahay iyo badda waxyaabahay ka nool yihiin Haye.
Fadhiga malaygaa ba- malaygaa baduna waa adduun aada u biic adaga banka tuyo gelis ku nool waa u bahaluune baayay siragaa jooga iyo bookax baa garani gaxaskiya bayaadkiya markuu tabanay soo buxsho mau beer dareeyeen ninoga burunjidoodaase waxba beerka hawlana calow baarax iyo haw ninba kayla qalad soo arkaa waaye baas maree bahardaadkii dooryaanle iyo balambalkii riiqda koorka iyo awaari ka kacay bareesinkii oga kolley baarqab iyabaa kulmay bay raggee dhaqaye baqayaa ku geylamay waxay deercadbulayeen cirka oo daruur laga banaday barada oo qiiqday boqol san iyo tartaar haddaan bari kasoo fiixin kalluunbaan marnaba booje iyo baadla-aan dhiman waa beer irmaan dayrta iyo baxarka jilaale cadow soo bulladay iyo hadduu nacabku baalbaalo waxaan marnaba baawar kale kaaga dhicin boode waxba beerka hawlana cadow baarax iyo haw birmad iyo colaad iyo baxdow lala banjoogo bobgaas iyo basaas iyo haraad beeraha kugu raadsa arad kugu barriinsada sannado boorka lagu seexdo doobnimo shinkeed buuxisoo baaqi lagu yeeshay guurliye haddana baadiyo jiifka bogan weyday intaasoo bilaa lagu qabaa geela baarka leh waxba beerka hawlana cadow baarax iyo haw inta badane miinaale iyo toban bahdowdaas ahagogana raggay baacsaday ee ulaha boobsiiye bunduq iyo rasaas iyo raggii buunka ku afuufay booliga ku uruursan jiray badax ma haystaane waa wada barlaawo iyo cirbadi dadkooda iyo berigaa ninkii doon lahaa ama se laashbaafa ama shabagmada u tuuran jiray maanta waa boqore waxba beerka hawlana cadow baarax iyo haw waa hagaag aad buu mahadsan yahay yaasin madaale haddaba dhegaystayaal sheekaba waa ta dambayse toddobaadka dambe ayaynu ku maqli doonnaa jawaabta gabaygan iyo weliba suugaanyahankii geela dhaqan jiray sida ayaguna uga falceliyeen mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba haw isin wacan oo wanaagsan markana dhegaystayaal waa qaybta ahlabuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii ambaqaadi doonaa waraysigii ay fanaanada farxiye axmed cadaawe oo ku magac dheer farxiye fiska ay siisay barnaamijka caweyska washington kuna soo dhowaada qaybtii labaad ee waraysigan oo ay la yeelatay waryahayaga magaalada hargeysa sagal mustafe xasan nuur waa hagaag een farxiya fanaanku inta aanu fanka soo gelin ama qof kasta oo bini aadani waxaa jirta ama fanaan ha noqdo ama bulshada kale caadiga ha noqoto intaanu fanka soo gelin fanaaniin baa jirta uu aada u jecel yahay uu xiiseeyo Sax.
Een, fanaaniinta aad xiisan jirtay een, haddii aad bal wax nooga taabato yaa kamid ah walaahi baay waxaa ka mid ah een, qadra daahiraa ka mid ah een, xabiib xasan tuuxuubaa ka mid ah magoolaa ka mid ah een, ah, maray mursalaa ka mid ah yacni inta kuma soo koobi karo laakiin midba midda kale way iiga sii daran tahay waa hagaag een, intii aad fanka ku dhex jirtay wax caqabadaha ma kala kulantay maxaad sees leedahay guul wad ka gaadhay fankaaga
walaahi baay fanka saan usoo galay horta dadka aad ka dhalatay soomaali aad horta si fiican usii kala baranaya ma fahamte waayo markaad cusub tahay waa xirxiran tahay moogtahay indhahaada way xiran yihiin laakiin yacni adoo haddana soomaali ah haddana waxaa sii kala baranaya dadkaada soomaaliyeed say kuu jecel yihiin yacni say u dhaqmaayaan wax walbaa macnaha alla kulmee marka anigu farxad waxa- waxaan ahayn kalama kulmin maasha allah maxaad dareentaa marka iyadoo aada magaalo kala tagto oo farxiya ay farxiyo fiskay lagu leeyahay oo bulshadaadii meeshaad istaagtaba lagu istaagayo een dareen noociyay kuu sameysaa walaahi farxad weyn ay ii sameysaa farxad weyn oon ogaadaa inaan ahay fanaanad soomaaliyeed oo dadkeedu jecel yihiin waa hagaag iminka een waxaan jecelahay bal heesta saddexaad ee barnaamijka caweyska ee magaalada hargeysa ood marti noogu tahay inaad adigu markan noo soo qabato
walaahi baayo maadaama hargeysa aan joogo oon aada ugu faraxsanahay weligay aanoo imaanay aa imaaday si fiican laygu soo dhaweeyey ilaa hadda macnaha farxaddeeda lama koobi karo waxaan jeclaa lahay inaad heestii hargeysa ciila badan aada nagu soo dhaweyso aada iyo aad baad mahadsan tahay heestaasina dhegeysa haboon
maxaan caradii goobtiyo curadii dhaqankiyo bankaay maxaan ku calooshama weliba ka jeclaa cindiga inaan cab ku soo dhigoon carfiga laydhaada wacan carfiga laydhaada wacan mar uu ku caweeya rabay abdi lagu biiray hargeysa iil hargeysa iil hargeysa iil ha mudani cashiiran dadka han ahayn dadku cadku iigu yaal dadkan kolbacaynahay calooliyo urbayo warkooduna uu cadyahay caradi lagu bihiray hargeysa iil hargeysa iil hargeysa iil ha mudani afrika ciribkeeda bari cadceedi kasoo baxdee adduunka ka caanbaxda rugtii cilmigiyo hidaha rugtii rugtii dintiyo cisiga rugtii curashada xornimo rugtii calanka usidahatae lahaw cudud iyo awood isbaan kuu barye nabada ceelkeeda noqo isbaan kuu barye nabada ceelkeeda noqo
waa hagaag dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka caweyska washington qeybtiisa magaalada hargeysa waxaana marti inoogu ah fanaanada weyn ee farxiyo fiska n farxiya haddiiba matalan lagu odhan lahaa fanka bedelo ama aada odhan lahayd fanka maanta bedelo maxaa kaloo jeclaan lahayd inaad ku bedelato ama aada qabato
walaahi kolba waxaan ku bedelo lahaa hadday noqoto inaan fanka bedelo insha allah inaan xajka aado inaan qur-aankayga dhammeeyo hadduu ilaahay idmo waasaan jeclahay waa hagaag n haddii xayawaanada dunida korkeeda jooga farxiyay aynu dhahno talo farxiya maxaa aada ay uga cabsataa xayawaankeebu noqon lahaa
maska maska xayawaan ma horta asiga aada iyo aad
horta maska adduunka u necbahay haye waxaa kaloon sii necbahay Mm.
n mindida haye labadaas badanka gala haddaan arka bis buubsaa igu dhacaa
waa hagaag n farxiya fiska waxaa jirta hees la yidhaahdo bustaha soo dhigaagtaada oo dhowaan aada daawaha kasoo qaaday magaalada hargeysa uu kula qaadayo fanaanka codka tolmoon ee cabdiraxmaan oday heesta ereyadeeda yaale eryadeeda waxaa iskala haystaa xasan dhuxulaab saalax laxankana ilaahay ha u naxariisto raxmad ilaahay ha siiyo jannadina ilaahay ha ugu bishaareeyo waxaa iskale n maxamed miir waa hagaag aada baad mahadsanta heestaasi bustaha soo dhiga agtayda oo ka mid a heesihii muddooyinkii ugu dambeeyey aadka loogu jeclaa ayaan jeclay markana inaad idinku soo dhaweeyo dhegeysa haboon
jacaylka miyaa u beertay u beertay dartay ubaxbaar guduudan codkiisa adoo baqraya miyaahad u binaysay miyaahad u binaysay taalo oy miyaahad u binaysay binaysay binaysay taalo
sidii boodhari warkanigu inuu arligaba ku baahay miyaan dadku kuubayaabin miyaan dadku kuubayaabin sidii boodhari warkaygu inuu arligaba ku baahay miyaan dadku kuubayaamin miyaan dadku kuubayaamin
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kala isugu iman doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo haddaan boga kugu nageeyo indhaha aragiyo gudooda haddaan boga kugu nageeyo oo indhaha aragiyo gudooda berkiyo kaadhigo laxaalka side sideed side naftayda sideed u baahnan haddaan boga kugu nageeyo indhaha aragiyo gudooda haddaan boga kugu nageeyo oo indhaha aragiyo gudooda berkiyo kaadhigo laxaalka side sideed side naftayda sideed u baahnan
waxaan kugu badin xaq dhowrka qalbiga weedhaha bugsiya afkaan bari sida qur-aanka jiifkana waan kugu baxnaanin afkaan bari sida qur-aanka jiifkana waan kugu baxnaanin waxaan kugu badin xaq dhowrka qalbiga weedhaha bugsiya afkaan bari sida qur-aanka jiifkana waan kugu baxnaanin afkaan bari sida qur-aanka jiifkana waan jiifkana waan kugu baxnaanin
kashuuca shaqu balaysay bas bay adiku bas bay adiku diye bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo dhigo agtayda hoy bustaha soo dhigo agtayda kashuuca shaqu balaysay bas bay adiku bas bay adiku diye bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo dhigo agtayda way bustaha soo dhigo agtayda
ka shuuca shaqu banaystay bas bay adiku bas bay adiku tahee bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo dhigo agtayda ka shuuca shaqu banaystay bas bay adiku bas bay adiku tahee bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo dhigo agtayda bustaha soo dhigo agtayda